asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyay heshiiska tababarka iyo iskaashiga dhinacyada caafimaadka ee ciidanka u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga saraakiisha admis ee maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose oo ka wada hadlay xoojinta amniga iyo biyadhaamin loo sameynayo shacabka ku nool tuulooyinkaasi madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi hogaaminaya oo ka degay magaalada new york ee dalkaasi maraykanka maamulka jubbaland oo dalab u diray beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta soomaaliyeed oo baaq ka soo saaray dagaal beeleedo iyo markaasi abaaraha markaasi taagan ee ka jira guud ahaanba dalka iyo madaxweyne axmed cabdiqaari qoorqoor oo markaasi wakiilka qaramada midoobe jemiison kala hadlay la dagaalanka al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo khamiisa taarikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii ofisanna golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta heshiis markaasi ama saxiib heshiiska tababarka iyo iskaashiga dhinacyada caafimaadka ciidamada ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo turkiga ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saale axmed jaamac ayaa maanta gudoomiye shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo looga hadlayay arrimaha amniga dalka abaaraha shirkii golaha watashin qaran ee dhowaan qabsoomay iyo ansixinta heshiiska tababarka iyo iskaashiga dhinacyada caafimaadka ciidamada ee u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga golaha ayaa warbixino la xiriira amniga iyo howlgallada ka socda dalka ee markaasi loogu xureynayo al-shabaab wasaaradaha amniga gudaha iyo sidoo kalena gaashaandhiga iyadoona goluhu markaasi bogaadiyey howlgallada ciidanka qaranka ee markaasi kadhanka al-shabaab ee ka socda guud ahaanba dalka golaha wasiirada ayaa ansixiyay dhinaca ka heshiiska abmaamuuska ee u dhexeeya xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo xukuumadda jamhuuriyadda waa turkiga ee ku saabsan tababarka iyo iskaashiga dhinacyada caafimaadka ciidamada oo markaasi u gudbisay wasaaradda gaashaandhiga ee soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ayaana shirka golaha wasiirada usoo bandhigay howlaha gurmadka abaaraha halka ay marayaan waxaana mar kale ku celisay baaqii dowladda ee ku aadanaa in gurmud lala gaaro shacabka la dhacya abaaraha inta aysan isku bedelin macluul ah ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saale axmed jaamac ayaa golaha warbixin ka siiyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan ku qabsamay muqdisho ka oo looga hadlayay arrimaha mudnaanta u leh qaranka wuxuuna tilmaamay in guul laga gaaray qodobadii markaasi looga hadlayay shirki shirka inta uu markaasi soconayay dhinaca kalena saraakiisha admis iyo maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay xoojinta amniga iyo biidhaamin loo sameynayo shacabka ku nool tuulooyinkaasi waryahayaga gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed mayow ayaa kasoo warmay
si liskaga kaashado amniga iyo garabsiinta dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada deegaanka lambar konton waxaa kulankan maanta shir guddoominayay guddoomiyaha deegaanka lambar konton ay goobjoog ka ahaayeen taliyaha ciidanka deegaanka lambar konton taliyaha howlgalka admis ee xidhada kilomitir lixdan iyo toddobo iyo saraakiisha qeybaha xidhadan ayaa lagu falanqeeyey amniga iyo wax kaqabashada xaaladaha ka jira tuulooyinka hoos yimaada deegaanka lambar konton ugu horreyn saraakiisha admis ee xidhadan ayaa guddoomiyaha deegaanka lambar konton faahfaahin ka siiyey amniga ka jira deegaanada ay u xil saaran yihiin iyagoona sidoo kale saraakiisha guddoomiyaha deegaanka la wadaagay biyo dhaamin maalinla ah oo ay u sameeyaan dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada lambar konton kulankan markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta u faahfaahiyey guddoomiyaha deegaanka lambar konton maxamed maxmuud waxauna saraakiisha admis ee xiradan kilomitir lixdan iyo toddoba ku booriyey in ay sii ballaariyaan biyaha ay siiyaan dadka ku nool tuulooyinkan kulanka haddaa dhowr qodob ee idan kaga soo bandhigana waxaa ka mid ahaa in shacabka qaybihiisa kala duwan ay helaan biyo caafimaad leh ay helaan amni ay ku daaqsadaan ama ay ku dekanaadaan halka ay ku sugan yihiin sidoo kale in deegaanka buushka shacabka la garab istaago biyo ay helaan shacabka inta ka dhimanna deegaankaas dib ay ugu soo noqdaan amnigoodiina muhiimadeena waxaa waaye in deegaankeena nabad u ahaado in shacabkeena nabadgelyo ay ku noolaadaan in maamulka meesha uu mas-uuliyadda ka hayo uu tegi karo uuna ka shaqey karo ciidamada admis iyo saraakiishooda ee u sarsareys ee garbahaya taagan waxay wacad ku mareen meeshii lugta aad dhigeen in ay lugtooda dhigaan meeshii habeen aad seexaneen ayagana habeen ay seexdaan taliyahooda asugu sareeyo waana garab istaaganyahay anagana waa garab istaaganahay runtii waxaan rabnaa in la shaqeeyo loo shaqeeyo wadanka si isilqaan iyo si mudawacnimona loo shaqeeyo mas-uuliyadda ahayna uma hayna keliya in lambar konton aa joogna waxaa mas-uuliyad ay naga saaran tahay buushka ilaa lambar lixdan ilaa dhulkaas deexda weyn ilaa buushka amni in ummadda ay ku noolaato amni ay ku adeegitaana alla subxaana watacaala ka sokow anagana aa ballanqaadeena ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose
aad buu umahadsan yahay wareehayga ibraahim maxamed mayow oo warkaasi noo soo diray dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ka degay magaalada washington d c ee dalkaasi mareykanka ayaa kulamada ugu horeeya la yeelan doona wasiirka difaaca mareykanka louis giston iyo la taliyaha amniga qaranka mareykanka si ay markaasi ugu hadadaan xaaladaha markaasi labada dal iyadoona madaxweynaha la filayo inuu booqdo wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi mareykanka ee bentagonka loo yaqaano halkan ah haddii aan eegno saaxiib yaalla golaha nabadeynta iyo dib heshiisiinta soomaaliyeed ayaa baaqa soo saaray dagaal beeleydad ah iyo abaaraha ta markaasi dalka ka jira dhinaca kalena waxay taageereen magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir aan haduuqo magaalada muqdisho maxamed cabdi xasan iidle ayaa ka warmaya golaha nabadeynta iyo dib heshiisiinta soomaaliyeed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa ay kaga hadleen arrimo kala duwan kulanka ayaa ugu horreyn waxaa baaq loogu diray beelo soomaaliyeed oo ku dagaalamaya deegaano ka kala tirsan gobolada mudug galguduud iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe waxaana golahu ugu baaqay in ay si deg deg ah oo bilaa shuruuda loo joojiyo dagaaladaasi dhinaca kale kulanka golaha nabadeynta iyo dib heshiisiinta soomaaliyeed ayaa lagu taageeray magacaabidda guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale waxaana golahu ugu baaqay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir inuu la yimaado isbeddel wax looga qabanayo amniga caasimadda wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ayay sidoo kale ku bogaadiyeen doorkeeda iyagoona sheegay in looga baahan yahay wasaaradda in ay xoojiso dib u heshiisiinta amniga iyo walaaleynta beelaha soomaaliyeed waxyaabaha kale ee laga hadlay waxaa ka mid ah abaaraha oo ay ugu baaqeen gulahu in markaasi qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed iyo madaxduba ay iska kaashadaan sidii loo caawin lahaa dadka soomaaliyeed ee xilligan abaaruhu ay saameeyeen afhayeenka golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta soomaaliyeed doctor ugaas maxamed bashiir ugaas xasan ayaa ugu horreyn sharaxay kulanka maanta iyo ujeedkiisa waxaan halkan uga soo jeedinaynaa guud ahaan beelaha soomaaliyeed meelay joogaanba in la joojiyo gacanka hadalka dagaalada sokeeye ee ka socda meelaha kala duwan sida gobolada dowlad goboleedka mudug meelo ka mid a iyo gobolka shabeellaha dhexe iyo meelo kaleba deeqaha abaaraha iyo ugurmadkana in dowladdu dedejiso guud ahaan dadaalada kala duwan ee ay waddo wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumaddu ee ku saabsan abaabulka bulshada walaalaynta iyo dib heshiisiinta waxaan si gaara u soo dhoweynaynaa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo runtii aan u rajaynayna insha allahu tacaala inuu magaaladan aan joogno ee muqdisho oo baahi weyn u qabta dhinaca nabadda nadaafadda iyo amniga guud sidoo kale waxaa iyaguna madasha ka hadlay malaaq ibraahim macalin cali suldaan abiib sheekh maxamuud suldaan cabdi sheekh maxamuud nirgole iyo sidoo kale nabadoon hilowle macalin yacquub
waxaan aad iyo aad uga xunnahay dagaalada ka socdo soomaaliya qaybaheeda kala duwan ee beelaha walaalaha ay ku dirirhayaan sida galmudug hirshabeelle iyo meelihii kaleo hadda ay ka socdaan dhammaan kala qadqaadi ma hayno waxaan leenahay annagu waa odayaalkii dhaqanka walaalyaalow dagaal wiila ku dhintay wiil kuma dhasho waxaadna dhihi lahaydeenaan idin leenahay dagaalka ha la joojiyo ha la wada hadlo baaqeenna nagu qadariya odayaalka dhaqanka ee kale ee eeriyada ka dhowna waxaan rabnaa inayna matelaan dadkaas ku baxaan guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo magacaabay oo haddii aanu nahay odayaashii dhaqanka soomaaliyeed aan soo dhoweynayno si fiican baan u soo dhoweynaynaa nin magac horena ku lahaa gobolka weeyaan maantana ilaahay wuu ku soo celiyey wixii shalay ka qaldamay ilaahay inuu saxana waan rajaynaynaa ood gobolka nabadgelyadiisa iyo maxay ahaydaanay ee nadaafadiisa iyo dibudhiskiisa iyo wax walbana aad- aad ka shaqaysaan rabnaa annagana inaad nala shaqaysaan rabnaa annaguna inaan kula shaqaynaan rabnaa gudoomiye yuusuf jimcaale oo loo yaqaano madaale runtii dadna way kaga horreeyeen gobolka kuuna way kaga dambeeyaan nin walba meel buu wax keenay laakiin isaga waxaan ku ognahay shakhsiyad wanaagsan nin culmo ah aada u akhlaaq badan dadaal badan inuu yahay madaxweynihii soo magacaabay iyo wasaaraddii arrimaha gudaha annagoo u mahad celinayno waxaan leenahay gudoomiye soo dhowow magaaladii aad ka talin jirtay shalay ku soo dhowow magaaladii oo shaqadeedii meeshii aad ogeed ka sii baahaday oo ka sii weynaatay waxaan baaq u soo jeedinaynaa eh, dagaalada ka soo cusboonaaday eh, gobolka khaasatan galmudug dhibku hadda wuxuu ka dhacahayaa oo ka dhacay waa caabud waaq iyo degmada xeraale iyo degmada caabud waaq yaa dhibku ka dhacay waxaan mithqaala daratin ahayn inuu ka dhacay baan la soconnaa Eh, waxaasna wax loo dulqaadan kara ma ahan wax fiican ma ahan dadkaasi waa dal hal- hal dariiqo ah ahlusunna waljamaaca ay ku wada jireen waa dadkii dagaalada badan galay gebagabadii kulanka waxaa soo xiray gudoomiyaha golaha nabadaynta iyo dib heshiisiinta soomaaliyeed suldaan maxamed suldaan muuse lugaloox golaha nabadeynta iyo dibishinta soomaaliyeed oo ah golahan halkan u fadhino waxaan ku soo qaadnay inaan ka hadalno dhowr qodob oo igu horeyso abaaraha soomaaliya insha allahu tacala inaan uga duceyno in loo gurmado gurmadka abaaraha xoog la saaro iyo dagaalada sokeeye ee ku baahsan gobolada soomaaliyeed dhammaantood haddii ahaan layd hirshabeelle haddii ahaan layd galmudug haddii meel kale ahaan layd intaba inaan baaq nabadeed usoo jeedino ayaan saa ka soo qaadnay Eh, golaha wuxuu soo dhoweeyey gudoomiyaha cusub ee gobolka sheekh yuusuf madaale oo aan ognahay nin karti iyo xirfad u leh maamulidda gobolkan inuu horey usoo maray guulo badan uu ka soo hooyey haatan haddii uu usoo magacaabay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaarahaba odayaasha dhaqanka soomaaliya meel ay joogaan baa waa ku soo dhoweeyeen khaasatan golahan nabadeynta iyo dib u heshiinta soomaaliyeed
weli waxaad degeysanaysaan warka habeenimo dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada kaas oo ka qabsoomay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kulanka waxaa looga hadlayay arrimaha amniga iyo xaaladaha abaaraha ka jira deegaanada jubbaland iyadoo warbixin uu jeediyey madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wasaaradda amniga ayaa laga dhageystay warbixinta amniga jubbaland toddobaadkii tegey iyadoo wasaaraddu ay bixisay ama ka warbixisay bishaqooyinka u dambeeyey ee wasaaradda iyo hay-adaha amniga ay qabteen wasaaradda gargaarkii maareynta musiibooyinka dhankeeda warbixin ka bixisay xaaladaha abaaraha iyo dadaalada ay wadaan iyadoo markaasi kaashanaysa dhinacyada kala duwan iyo sida meelaha markaasi abaaruhu ay saameeyeen warbixino markaasi ay warbaahintu ay ka siiyeen madaxweyne ku-xigeenka ayaa baaq u diray ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka inay ka qayb qaataan samidka ximixinta dadka ay abaaruhu ay saameeyeen guud ahaanna warkii habeenimo waa naga intaad kala socoteen raadiga dalsan ee magaalada muqdisho qaatan dhegeystahay ciduu sheegay waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel